waxaa gudaha dalka etoobiya maalmihii lasoo dhaafay xargagoosad ka noqday afduubka loo geysanayo dadka shacabka ah kadibna la helayo meydkooda iyagoo loo dilay qaab foolxun saacadihii lasoo dhaafay ayaa lagu soo waramayaa in ilaa afar ruux laga qafaashay deegaanka kooriya oo dhaca dhanka koonfurta etoobiya afartan ruux sida ay warbaahintu sheegtay waxay ahaayeen dad beerley ah oo aan wax lug ah ku lahayn loolanada siyaasiyaed iyo midka dagaal ee ka socda gudaha waddankan dadkan la afduubtay ayaa saacado kadib la helay meydkooda weliba iyadoo ay ka muuqato jirdila xoogan halka xogaha qaarna ay sheegayaan in loo dilay qaab argagax leh maamulka deegaanka koori ayaa warbaahinta u sheegay in falkan ay ka dambayso kooxaha weysan oo deegaanka ka dhisan kuwaas oo sida la sheegay horay u geysteen dhacdooyin kuwan ka daran tan iyo markii uu abiy axmed uu ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya ee waddankaas waxa uu dalkan galay xaaladda maanta muuqata ee dhan walba ka liidata waxayna hadda malaayiin ruux doorbidayaan nolosha dibadda maadaama uu waddanka noqday mid dhaqaal ahaan u burburay colaaduhun ay halakeeyeen kumanaan qof